bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaaraha ku dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahintu warsan oo isin dhugun sidaasan hamiin kasta markila kureebo oo nimaado jamaado ee sabtigaha galaasa oo nima khamiiso iyo jamaha hooyda ayta taariikhdana ka beeganta tumilita bilaf koowaad sannada labada kun iyo labaatanka qodobada oo ka barnaamijkaana kudhugun sidi doontaan hooy ilaahay karaal nagad walibaa ku mid aha madaweyneyaalka koonfur galbeed iyo hirshabeelle oo wafdu hogaamiyaan geega deeri magaalada muqdisho xildhibaano dowladda federaalk soomaaliya ku tirsannaha ku dhowaayeen magaalada muqdisho barnaamijkaasinka gudbii doona ujeeddada madaxdaasi toondeereen magaaladaasi muqdisho saasaata weliba barnaamijkaana ku dhugunsidi doontaan hooy ilaahay karaal nagada wasaaradda habeentii xaquuqul insaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo kulamadan ku hadalaha ay awoodsiintahan raabto kuwada magaalada xudur ee gobolkaasi bakool barnaamijkayaasin ku gudbii doona odayaal dhaqan oo kulamadaasitii ku qayb galay saasaata weliba barnaamijkaana ku dhugunsudi doontaan hoo ilaahay karaal nagada xildhibaanada cusuban ee baarlamaankaasi galmudug oo geega dhugunsaday khudbado musharaxiinta intartamahaya xilka guddoonka baarlamaan iyo ku-xigeenada barnaamijkayaasiin ku gudbii doona musharaxiintaasoo too ku mid ay tahan raab saasaata weliba barnaamijkaana ku dhugunsudi doontaan hoo ilaahay karaal naqda warbixin ku saabsan ahamaskantalankka jir oo owlaad haysat taasoo un baahan in la gargaara saasaata weliba barnaamijkaana ku dhugunsudi doontaan xildhibaano ku tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo dardaaran injeediy xildhibaanada cusuban maamul goboleedka galmudug saasaatowna dhaliil injeediy guddigii farsamadii maamul samaynta galmudug qodobadaas iyo walaagahanay zaa'id iyo hasiin gudbii doona oo ilaahay karaal naqda khiyaaray barnaamijka waliba siin saareen tanisin kula dareersaana maxamed cabdiraxmaan cabdulle maleelo dhinaasan aadan waliba gacan weyn ku jeedsadaaya wadaakee bilaal hilaal sheekh shuceeb mar kale mar lamaad maysin lahaa ku dhowaada barnaamijkaana kulanku warbaahinta warsan markale ha ku dhowaada barnaamijkaana kulanku warbaahinta warsan magaalada baydhabo geega welibaa ku ambabahay wafdiyo hogaamiyayeen lamada madaweyne ee dowlad goboleedyada hirshabeelle iyo koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed iyo maxamed cabdiwaare wafdigun iyo weliba geega deeray magaalada muqdisho meelasitiin wali ha ku dhowaaye xildhibaano ku tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xildhibaano ku dareera lamada maamul goboleed iyo hana ku mid ee bulshada ka dhaqan magaalada muqdisho magaalada muqdisho iyo hadhawaayaasha kureed weliba eelboorka magaalada muqdisho ku hadalay hadallo koobana ku jeediyey mas-uuliyiin ku tirsan xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya haanas oo hadaladii oon iska jirin hadhawaayow iyo la dardaaran iyo jeediyayeen lamada mas-uul ee madaweyneyaalka koonfur galbeed iyo hirshabeelle kureed weliba meelo hadallo kooban ku jeediyey madaweynada dowlad goboleedka hirshabeelle mudane maxamed cabdiwaare iyo madaweynada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed walina lamada madaxweyne eedanku hadalana shirarkii iyo ka qaadan gudaha magaalada baydhabo waxyaabihii lanku hadalay iyo saas haato doorkii dowladda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo midooda yurub iyo kala haayeen kulamadii kudhiyeen magaalada muqdisho ee dhexeeyay dowlad goboleedyada hirshabeelle iyo koonfur galbeed soomaaliya
sababta oo waxaan garanay in maadaama sanadkii hore waktigan oo kale taarikhdu markay bishaan ahayd lix iyo toban oo kale in lacaleemo saarkiisii loo dabaaldegayay madaxweynaha ee koonfur galbeed xafiladdii ay ku soo aaday iyo maadaama ay u garteen xildhibaanada ama dadka mas-uuliyiinta halkaa joogay ee reer koonfur galbeed dhammaantood ay u garteen dhammaantood ay u garteen in maxaa la yidhahda madaxweyne cabdicasiis lafta gareen uu yahay madaxweynihii ay u baahnaayeen wakti xaadirkan koonfur galbeedna samarti bixin kara tallaabooyinkii uu qaaday iyo waxyaalihii uu qabtay markay arkeen waxay go'aansadeen in muqdisho lagu soo dhoweeyo xaflad weyne loo sameeyo imaatankiisii falilaahi alxamd hadda waxaan nasiib u leenahay maxaa la yidhahdaa in madaxweynihii hirshabeelna uu goobjoog ka yahay oo asagana manaha uu la jiro marka waan soo dhaweyna maxaa la yidhahdaa xildhibaanada soo qaban qaabiyay arrintan waa xildhibaanada federaalka oo ay ugu horeyso wasiir fawziye maxamed sheekh xildhibaano maryan sida dareerka تناسبك iyo waxqabadka iyo isla jaanqaadka qof galbeed xaggana ilaahay maaragtay u diyaariyaan leenahay sida arka warka quraan waxaa noo soo dhamaada shay muhiim ah oo labadaba haweenka qalabkooda iyo isooda iyo taageerka dhaqaalaha iyo amniga iyo xuduudka ee kor dhaqaamaada kusoo wadaadana si fiican ay kusoo dhamaatay
الرحيم madaxweynaha saaxiibkay waanu isla jirnay xildhibaanada iyo wasiirada iyo indheergaradka iyo aqoon-yahanada iyo fanaaniinta iyo saxaafadda iyo dadkiina soo dhoweeyey oo dhan oo inta jooga asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii aada iyo aada u mahadsantihiin waxaan rabaa mar labaad iyo mar saddexaad in aan kaga mahad celiyo soo dhoweyntii diiranayd oo quruxda badnayd oo walaaltinimada iyo kalgacaylka iyo qalbi fiicnaanta iyo isjacaylka ku jiray aada nagu soo dhoweyseen inaan kaga mahad celinayaa aada iyo aada u mahadsantihiin walaal jiro runtii anigana waxay ii tahay dhiiragelin iyo inaan daree dareen fiican iyo igelinaysaa oo ah nin mas-uula oo lagu xisaabtamaayo oo la ogyahay oo laga warqabo taariikhdiisa iyo shaqadiisa iyo socodkiisa iyo wuxuu qabtay iyo meeshuu maraayo waa dareemi karaa in maanta wax la qabtay oo soomaaliya ka qabsoomay ama koonfur galbeed ka qabsoomay oo micno badan leh oo wixii loo baahnaa oo ballan qaadnay ah oo qabsoomay aysan jirin laakiin waxay tan ugu dhiiragelinaysaa dadaalka aan wadno inaan horay usii wadnay ayay sheegaysa marka insha allahu dadaalkii aan wadaynaa qalbi fiicnaantii iyo daacadnimadii aan wadaynaa wixii qalbiga annaga ku jiray oo ahaa wanaagga tirada badnaa ahaa baan wadaynaa adinka oon isdhaashanayno oon garba haysaysanno oon gacmo haysaysanno hadduu ilaahay yidhaahana waxa aan rajaynayna iyo wixii aan ballan qaadnay oo dhanna waa fuli doonaan taasaan kaga mahad celinaya aada iyo aada u mahadsantihiin insha allahu waana tashan doonaa shaqadiina sidii baan u wadi doonaa annaga waxaan ka nimid baydhabo xaruntii kumeel gaarkahayd ee dowlad goboleedka koonfur galbeed aada iyo aada loo fiicnaa waddanku waa barwaaqaysnaa alxamdulilah ilaahay waa noo gargaaray wax dhiba maanan qabin saa la socoteen shir ayaan meesha ku qabanay oo iskaashiga labada dowlad goboleeda oo ku saabsanaa arrimo badan oo diblomanti ah oo ugu talagalnay in labada dowlad goboleedba ay ka faa'iidaystaan xiriirkooda amniga dhaqaalaha iskaashiga ganacsiga kulligood ay ku jiraan uuna ugu muhiimsanaa arrinta shabeelle iyo fatahaadaha iyo ka faa'iidaysiga webiga shabeelle waxaana nagala soo qayb galay safiiro si fiican oo qurux badanuu noogu soo dhammaaday madaxweynaha saaxiibkay waara iyo wasiiradiisana aaday ugu mahadsan yihiin waxaana rajaynaynaa inay natiijo fiican ay ka soo baxdo oo wax ku ool ah shirka markuu noo soo dhammaaday haddana ilaahay mahaddiisa waxaan usoo baxnay shaqo kale iyo shir kale siduu madaxweynaha sheegay insha allahu waxaan jecelnahay iskaashigaan aan samaynay iyo horumarkan inaan gaarsiino oon bilow fiicanna ay u tahay isku xirka guud dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah oo dowlad goboleedyada inay noqdaan laba kun iyo labaatanka weji cusub iyo talo cusub iyo midnimo cusub iyo siyaasad cusub oo soomaaliya waa cusub u dhashay inuu noqdo
تبهج النفس وترضيها عنوان صدق فما أسمى معانيها مهما يكن قدرها فالقلب مبتهج بهوى كثرت فينا دواعيها sahal general trade and stationery company saldhiggii baahidaada surunkaad u maraysay soo banay ma taqaan hadalkaabaan waxba soo hel si kaleeto aan u idhaahdee samahan udugiisa wanaaggiisay saaqaysaana iigu tilmaan shirkadda sahal general trading company and stationery haddii aad maqashaan saldhiggii u wacnaa baydhabay ka sureene saaxiib la ahaaba sahal general trading company and stationery waxyaabaha aad ka helaysaan bulshoy waxaa ka mid ah qalabka elektroniga iyo stationery oo ay ka mid yihiin kombyutar h p icer tushiba iyo dal sidoo kale waxaad ka helaysaa moobilada noocyadii ugu dambeeyey sida samsung notis nokia iphones intaba noocii aad doonto ayaad ka helaysaa shirkadda sahal sidoo kale sahal general trading company and stationery waxyaabaha aad ka helaysaan waxaa ka mid ah firinjeerada jiif iyo kuwo joog ah dhalooyinka tiifiyada oo leh yayar iyo waaweyn mashiinada maqalka dhagolayaasha loogu talagalay makiinadaha dhiigga iyo kuwa sokorta iyo midda dhiikarka haddaba shirkadda sahal waxay ku taallaa magaalada baydhabo waxayna u dhowdahay afaridoodka magaalada wixii intaa dheerna waxaad kala xidhiiri kartaa maamulaha shirkadda sahal mukhtaar maxamed xuseen ama waxaad ka wici kartaa taleefanada kale ah eber lix hal shan konton iyo sideed afartan iyo laba toddobaatan iyo lix ama eber lix hal shan konton iyo afar afartan iyo kow toban iyo sideed sahal general trading company and station
barnaamijkana kulanka warbaahinta warsan qaybogenka horeeyey iyo la dareertana ciyaaray ahalanka jira maskaxda saashaatoona haysata owlaad iyo weliba iyo ka dhibaataysanta waxaana ku mid ah xeryaha bugtaale ee kiyaala magaalada baydhabo walina aadasan baahanta in lanfidi gargaar bini'aadanimo sida warbixintu hadareertaninka fiiriyo waryaagan mukhtaar sheekh aadan dalmar ayituun waliba umul dhawaantun dhalli unug weli tijarte kaamka hindhoolyaanka alla-aanin ee kiyaala jarjaree beledka baydhabo madaga yaluka ku jara oo maskanta beelanta owlaadiya dhalina magoradaasa qofka dhali hordhaamay baan dhalay lama unug haanaasoo deganiyaalka kaamkiyoo sheegeen iniyo ku dhimideen waana tuhunsan yihiin iniyo dili bilaamaytun weliba ku mid etaa horroogiyaalka kaamka maybana ku sheekoyaase ariituun maduguluku ku jara ee owlaada dhali iyo xaalka iddiyo isla marhaantaasna mayba fariinqin diraasee bulshada baydhabo ka nool godob haan bilaanta siyo unbadbaadiyaan aaduu madugluku ku jara i owlaadiya dhali ururka dhalinyarada ogeekana booqaben eedaa maasanyiin wayba jaree gibirtun wada aragayti aadiya oo waalan oo maskaxda lagu ku jara aadina maskaxda lagu ku jara riitini maskaxda lagu ku jara oo haamila haytay oo hadda dhali idgar yeela soo nan lahayn yeedaha tuug sida jarti aadiya saasa walka sii jarti aadina hadda lan nool yaa mule yeedina kee ka dhali caafimaad darra iyo nay daryeel darri inga faadsanta anaguna kaamkun lama isadan kee dhalaasu dandarra layna indhimidaw nan walsiamale waliwaalin ying naaska masii korto miin dhaway korto maxa naanay korto may baodsadaanee dawladda koonfur galbeed hooyooyinka ulmaaudiinta odayaal dhaqameedka dawladda dhex hay-ado samafalka may ba kocodsadaane ini gargaar bini-aadamnimo liinfadii gabartun oo silaha kadeera inogana liin hanaanay oo yeedana may laaraay usmeeliya kanoola raas lehela watana no ligwado ligwada oo liin jeymeega kanoola raas deeya inogsha ka badbaada fadeen ata raali keena mayn baahna inti gargaar bini-aadamnimo ariitun iyo aadiya lahanfadii bismillaahi rahmaani rahiim ano oo ah saciid cusmaan gaawo guddoomaha hindhooliyaasha oo gibirtu oo waalan maskaxda la kaka jara oo gii haamilahayti oo unug dhali unugii dhibkii ilaahaya linsheegooda kore dhibki ka dhali oo walaalahay oo haddaa gurmidin aragahaya linsheegooda kore dhibki ka dhali oo walaalahay oo haddaa gurmidin aragahayaan aadana ku daron yana maskaxda aadana la kaka jara unugdina maskaxda lakajara aadana lakajara lang hananiyaw nang lahayn unugi oo arda inta isku yaala lang naasiyaw nang lahayn unugdina lahayn unugi oo arda inta isku yaala lang naasiyaw nang lahayn unugdina naasan sii korna maskaxdii ba lakajara lang lahananiyaw hooba lahelaw ururka dhalinyarada ogeeka arday haniiboogadan kaamka indhooliyaasha alla aamin may fadeeya ilaa dawladda madaxweynaha aan ku yinya koonfur galbeed arday wasiiryaalka xildhibaanyaalka arday idaacooyinka arday shirkadooyinka ganacsatada arday dhammaantiyo may faday gurmud laansuubiyo dadkun arday masgaxda iyo dhomba aadi iyo nay gibirtii lakakajara may faday si dhaqse ulagunno arday li badbaadi ilaahay badbaada isku leh ulagun irsaadismi haguugdis lakashaaga dowladiiba haguug arday dhiiba fadi arday wasaarado dhammaantiyo gudoomaha degmada i gobolka dhammaantiyo may fadeeya mas-uuliyaalka oo iska sheegayaan oo dadka oo unalay shacabkii walangnagadan intii hilbaxayta may la fadaysi dhaqse ulagun iyo aadis lislahananoy arday hooyooyinka maylanka bahanyaa arday gee kasta bilaangle gee kasta bilaangu arday may faday wasaaradda haweenka si dhaqse gabirtun iyo onogshe arday bilaamayti hanaanoy fadi adduunyo aakhara kheerka hela fadi adduunyo aakhara kaliibana fadi ulugdumay fadaysi dhaqsee laanku gurmada qaamkeen dhoolyaha roogda ururka dhalinyarada inkooyan maad sinyin kheer allaha sii alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin iidinmiyo weliba ku shaqeeyay howlo samafalka dadka nugulisado aada owlaadiye dadka booste waayeelle iyo welibo bukiinka ehel iyo walboon haysana een baahan badbaadada may baanaa kidhiibiday kaamka iyo kajarta ariituun madawla kukujara ee owlaado dhali kuweedna may baan uku galay xaaladda ariituun iyo ka sugan tog may baanaa fariin la wadaagay warbaahinta warsan dhibaatada haysato umullo owlaadiye i iddiyo oo yoona berdhow la sheegay inay niirkola kukujara بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جيك مها بوقنا كام في دولياشة وكان سعيد قدوميها دولياشة يعني الحريري من ينشغي انتي كام كدباتي سنة ريتو مدد الكوكجرة ونقو يرمي ابو هرات اللي هنشاقي xaqiiqdii may haytay dhacdo oo qof kasta musana taabadaasa onan iyadan taabati oomay rajeynaan dadka muxsiniinta ah oo wiilasha markaan caawi jareen intii caawi doonaan oo fareentan la deersi doona ka dhalinyar ahaan iyo ka caawi community ahaan may rajeeyeen intii muslimku may waa deersi doona salamada imaamka koonfurgada soomaaliyana la wadaagi doona muuqaalkan iyo maqalkan la wadaagi doona waan may rajeeyeen intii san dhaqsiyaha badan kaalmaha diiri doonto waan la ka caawi doona idan maasantiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu weliba waa waajib in mas-uuliyad dhammaantaana na saaran olan dhayshili ankahayna ongurmadowka i wal onqobadowka owlaadun adduunyada kooyeen aadiyoona waalanta een lahayna aw aadiye ogjo silin badbaadiyey may baanana faree qof walbo oo fariintun hadeerta dheegow i aragowba iniyo isku weydiyan damiir damqadaw oo bini-aadamnimo ka dheehanta si wallanka qaraama dhibanayaalkan isdhali ee ambaahan bulshuun ogolaata hoo walaalnimo i hiilo bini-aadamnimo
Sahab Construction Company.
Kena babalanki.
Kemiya ay sugay.
Kambani dhismo.
Kaamila agabshay.
Kurbada leetay ogaw.
May weeli.
Saxaab Construction Company ya.
Haddii ikon.
Karayla si ilbaawadi.
Yacni kuway kor ma jara.
Reed may la koy.
Kumbas galab dhisma.
Kawaytaan dhimanayne.
Kaamila kulisho.
Kor illa sila hambuy.
Keed wali ka jari.
Hadda wali ha korari.
Sahab Construction Company.
Isdab galab dhismo.
Kuway arag waa kaamil weeli.
Saxaab Construction Company.
Marbaho kaskashan.
Ini daar digsiisato.
Kambani dhisma muhuraaso.
Kumiyaalka la saw.
Saxaab Construction Company.
Galab isgaw waako.
Kandhi.
Kandhaway.
Kabakankala ku daranoo.
Kulisho casri ah.
Kubawey oo kuusay.
Kadhisay daarta.
oo ku iilba galab dhisma qiimo shooragis eh kambanigii laha siintubiya saxaab construction company keed laha bandhigi ii kor ilaysa kambani lahanguuyu saxaab construction company falow mayta keedsinoo bulshada lahanka faa'iideey dhammaan qalabka dhismada birshahoona siin kor maroona may kumid aha baryimitiibe baalween badhaanto shishal duwan laamiyerisaas haatow eh dhadhaariga gaabale shamiindo shibka kufaylaho akisbayr aan hayna iskab wali alwaax bisheegaday sida taawlo meesmuraari isteele taawlo dish tubooyinka biyo qalabka dhan isticmaalo musqulo dhammaan tubooyinka dhan isticmaalo biigiliyowka safiito nooc walba leh safiito caadiyo neetan sharaxdayta kumastaato duwe iyoonay uunoba mutlaas mididka shal dubno mirilkadhajoona maasha allah marxaban koyka dareer koyka dhiifoyleedka galaasa dhammaan biro dhismada rinjo ay bisheege run ballanka weelay بربرلهان كوسا اي باقي ادمن ما اغبشي بنادر باورشا ku bartiray baqaarka galabka dhismooda ee saxaab construction company na ka fure
intaas kuu gudubna warbixintii mukhtaar sheekh aadan dalmar barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo weli la dareertana khiyaaraya xildhibaanada baarlamanka lamaad ee dowlad goboleedka galmudug weliba geeg iyo dhugunsadana qudbadoog iyo jeediyaayeen musharaxiintan tartamahaya guddoonka baarlamanka galmudug iyo ku-xigeenada musharaxiintaasitoo ku mid a weliya bayta haraab oo iyanan tartamahayta guddoomiye ku-xigeenka lamaad ee baarlamanka galmudug الله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قسمها قدونك بارلمانك قلمدك قدونك دورشوينك قلمدك xubnaha baarlamaanka galmudug bahda saxaafadda kasoo qaybgalayaasha dhammaan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بعد سلام وتحية مدن قدومية مدن مريم مرويين مدن عيال marka ugu horeyso waxaan si xushmad leh idinkugu soo gudbinayaa salaan iyo qadarin ay ku dheehan tahay inaan soo bandhigo waraxshadnimadeyda ku aadan xilka afhayeenka baarlamaanka galmudug dhammaanteen aan dhabarka u ridan xilkaas ballaaran iyo mas-uuliyaddaas culus anigoo munaasabaddan ugu faa'iidaysanaya waxaan ilaahay marka hore ka baryaa inuu igu guuleeyo ammaanadaas iyo xilkaas culus ummadda reer galmudug waxaan aaminsanahay in ay yihiin ummadaha ugu xasiloon uguna heelan dowladnimada inkastoo ay xasilooni siyaasadeed ay soo wajahday xukuumadihii ama guddoonkii baarlamaanka ee naga horreeyey mudane guddoomiye mudane xildhibaan xilka mas-uuliyaddan guddoomiyaha waxaan u istaagay dhowr sababood oo ay ugu weyn yihiin shakhsi ahaan waxaan leeyahay khibrad maamul xafiisyada dowladda iyo hoggaamineed iyo mid dadweyne iyo xog ogaal ku aadan xaaladda galmudug halka maanta uu marayo duruufaha uu ku sugan yahay una dhunduleelo dhegaysiga dhibaatooyinka dadweynaha xal uraadinta dhibaatooyinka dalkeenna iyo dadkeenna haleeyey waxaan diyaar u ahay inaan u howlgalo hiigsiga shacabka iyo inaan u soo celin doono sharcigii iyo kala dambayntii qodobka labaad waajibaadka saaran golaha sharafta leh way badan yihiin waxaa ugu weyn oo ay ka kooban yihiin xilka howlaha sharcidadejinta lagu haga nidaamka siyaasadda dalka xiriirka dadweynaha iyo deegaanka doorashooyinka korjeegtaynka howlgalka laanta fulinta xukuumadda dhisidda iyo tayeynta xafiisyada maamulka baarlamaanka galmudug howlwadeennada ay ka yihiin lafdhabar laanta sharci dejinta sida taariikh nololeedkii oo ay ka muuqan karto aqoonteyda guud ahaan iyo mid maamul iyo mid sakoob waxaan siinayaa ahmiyad gaar ah inaan iskaashanno xildhibaanada sharafta leh oo aan garab isa siino howshaas adag oo aan xilkaas dhabarka saaranay xil iyo hoggaan oo aan u taaganahay iyo howlihii aan ka soo qabtay muddadii aan joogay ama aan soo shaqeeyey markaan dib ugu laabto muddo ku dhow soddon sano ayaan waxaan ku dhex jiray howlaha siyaasadda bahda waxbarashada maamulka iyo maaraynta anigoo markii ugu horreysay oo aan ka soo bilaabay gobolka banaadir hadday noqoto degmo iyo hadday noqoto agaasimo waaxeed labada kun iyo kow iyo tobankii waxaan ka mid noqday xubnihii galmudug oo golihii wasiirada galmudug ahaa xilligii uu joogay madaxweyne caalin halkaas waxaan ka soo qabtay howlo badan oo ay ka mid ahayd in aan wax ka samaynay dastuurka maanta soomaaliya ee kumeelgaarka ah shirkii garoowa wan shirkii garoowa tuu iyo kii gaalkacyo mudane guddoomiye mudane xildhibaana sharafta leh waxaad ka dharagsantihiin xaalad dalkeena uu ku sugan yahay iyo midda dadkeenna oo dhacdaraysan yahay dal iyo dibad dibadba sidoo kale waxaad ka dhaagsantihiin xilka uu dhabarka aan u ritay inuu yahay xil culus uma aana imaanin inaan xilkan aan soo doonto waxyaalaha igu kallifay ee waxay ka mid tahay inaan ahay ninkii munaasabka u ahaa xilkaas inuu gudan karo xilka waa mid ballaaran waa mid culus waa mas-uuliyad adag adduun iyo aakhiraba xilkaas culus ayaan rabaa inaad codkiina igu siisaan anna waxaan ballan qaadayaa si cadaalad iyo hufnaan ay ku jirto iyo istixgelin iyo isdhegaysi inaan baarlamaanka aan ku hago mas-uuliyaddaas culus oo aan rabo inaan dusha saarto ama aan weydiiso xildhibaan sharafta leh ma ahan mid aan ku rabo xil xil sare mid aan ku rabo hoolo waxay iga tahay keliya in aan baarlamaanka labaad uusan noqon baarlamaankii koowaad oo kale nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam markii uu yimid boqorkii u yimid wuxuu yidhi ijcalnii calaa khasaa'ini arla innii xafiidun caliimun hadduusan nebiyullaahi yuusuf xilkaas uusan weydiisan lahayn ma ahan xil jacaylka ma ahayn nebi yuusuf laakiin wuxuu u arkay in uu munaasab u ahaayo waxaa la soo maray toddoba sano xilligaas oo abaar ahayd hadduusan xilkaas qaban lahayn nebiyullaahi yuusufna dadkaas iyo deegaankaas kama samata bixi lahayn misaalkii nebi yuusuf oo kale ma ihi laakiin waxaan leeyahay khibrad badan maadaama aan galmudug toban sano dhex joogo oo aan deegaanadeeda iyo degmooyinkeeda iyo dadkeeda aan kala aqaan intaas ayaan u istaagay aan rabaa in aad codkiina igu siisaan idinkoo mahadsan haddaba walaalayaal xilkan hadda waxaan u istaagay idinkoo codsanaya codkiina inaad isiisaan inaan gacmaha isqabsanno mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idinka codsanayaa si xushmad ay ku dheehan tahay inaad codkiina isiisaan mudana guddoomiye mudana xildhibaano gabagabadii hadalkeeda waxaan ku qatimiyaa inaan u mahad celiyo xukuumadda federaalka oo barnaamijkan u dhabar adeegtay wasaaradda arrimaha gudaha guddiga dibheshiisiinta guddiga maamul dhisida iyo guddiga maanta halkan doorashooyinka kumeelgaarka ee noo fadhiyo iyo culimaawdiinka ahlusunna waljamaaca oo amniga maanta aan ku naaloonono xasilintooda door weyn ka qaata oo sharaf leh waxaan kaloo mahad gaara u celinayaa nabadoonnadii iyo duubabkii u dhabar adeegay shanta bilood ee lasoo dhaafay hadday tahay dibheshiisiin iyo hadday tahay inay soo xulaan xildhibaanadan quruxda badan leh sharafta badan leh aqoonta leh gabagabadii waxaan hadalkeeda ku qatamayaa inaan codkiinna igu siisaan iguna doorataan si xushmad leh in aan golahan ku daadihiyo sida dastuurka galmudug uu qabo iyo sida dastuurka uu qabo konfederaalka soomaaliya ugu dambayn waxaan idin leeyahay oo mar labaad aan idin leeyahay waa mahadsantihiin dhegaysi ay dhegaysateen waxaan mar labaad idinka codsanayaa inaad codkiisa siisaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug guddiga doorashada guddoonka baarlamaanka xubnaha baarlamaanka marti sharafta bahda saxaafadda dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam ka bacdi magacaygu waa xildhibaan cabdulaahi xarsi maxamed waxaan ku dhashay degmada bacadweyne kun sagaal boqol lixdan iyo labadii dugsiga qur-aanka iyo dugsian dugsigan dugsi iskuulkayga hoose isla waxaan ku bartay degmadaas kabacdi waxaan u wareegay kunturwaarey dugsigii dhexe iyo dugsigii sare halkaasaan ku soo bartay wixii intaa ka dambeeyey waxaan noqday ganacsade ka shaqeeya noloshiisa iyo ehelkiisa u shaqeeya muddo ayaan ganacsigaas ku jiray ganacsiga kadib anigoo ganacsigayga wato oo kusii jira waxaan galay siyaasadda oon soo dhex galay labadii kun muddadaas ilaa maanta aan joognay intii u dhexaysay waxaan ku jiray siyaasadda waxaan ka shaqaynayay anigoon xil haynin baan ahaa siyaasi jeclaa inuu siyaasadda ku biiro wakhti dheer kabacdi waxaan soo galay dowlad goboleedka galmudug xilligii la dhisayay laba kun iyo shan iyo toban waxaan ka noqday xildhibaan waxaan u tartamay jagadan hadda aan isku taagi doono oon musharaxnimadeeda aan ku dhawaaqi doono oo ahayd guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka kuma aanan guulaysan muddo kadib xilligii khilaafkii iyo burburkii kabacdi waxay noqotay labadii garab oo galmudug ay noqotay mid ka mid a ayaan waxaan ka noqday markii xilalka la iska qaadqaaday oo qoloba ay wax dhisatay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug waxaan ka noqday gruubkii cadaado ilaa hadda sidaasaan xilkii ku hayay hadda waxaan soo noqday xildhibaan dowlad goboleedka galmudug hadda waxaan u taaganahay oon musharax u ahay maanta haddii aad ii ogolaataan inaad kalsoonidii kalsoonidiina siisaan guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug khibradeydii iyo aniga taariikh nololeedkaygii markaan isku kin raacayo kadib waxaan rabaa inaan qaato ballanqaadka aan rabo inaan ka shaqeeyo haddii lahaydma baarlamaanka dhexdiisa waxaan ku soo jiray baarlamaankii laba kun iyo shan iyo toban dowlad goboleedka galmudug baarlamaankaasu wuxuu ku soo shaqeeyey xuquuq aada iyo aada u adag duruufo kala duwan dhaqaalo la-aan khilaaf fara badan haddii aan ku guulaysto ood ii ogolaataan codka kalsoonida inaad siisaan waxaan ka shaqayn doonaa baarlamaankii hore inuu helo xaquuqdiisii asaasigeeda ka maqnayd waxaan kaloo ka shaqayn doonaa shuruucda dalka xeeroosaadka baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug tayeyntiisa hagaajintiisa ka shaqayntiisa waxaan kaloo ka shaqayn doonaa haddii lahaa idmo isku xidhka labada gole golaha baarlamaanka iyo golaha xukuumadda waxaan kaloo ka shaqayn doonaa haddii lahaa idmo bulshadeenna baahiyaha ay kala ay qabaan ay kala duwan oo ay qabaan oon muddo ka soo shaqeeyey oo hadda intii khilaafku jiray aan gobolladan in badan hadday noqoto dib u heshiisiinta hadday noqoto maxaan ku yidhaha arrimahooda baahiyaha kala duwan si fiican baan uga soo shaqeeyay muddo aan yarayn marka waxaan jeclaan lahaa haddii lahaa idmo waxaa la yihi wadaad warkiisa waxaa u dambaysa waa xisiir nin musharaxoo kastoo halkaan is soo istaajiya waxaa warkiisa ugu dambaysa uu yahay waxa la siiyo sidaa darteed waxaan idinka codsanayaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba inaad codkiina isiisaan kalsoonidiina isiisaan aniguna waxaan idin ballan qaadayaa inaan idinkula shaqeeyo kalsooni maxaan ku yidhaha sidaad kalsoonida ii siiseen mid la mida inaan kula shaqeeyo xildhibaanada sharafta leh halkan fadhiya waxaan ka codsanayaa codkiina inaad siisaan wabillahi towfiiq
culimaadiinka iyo dhammaan inta nala joogta ee sharafta leh waxaan idinku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacaygu waa qaadamo fandhe waxaan u taaganahay xilkan in aan qabto waxaan ka codsanayaa xildhibaanada horteeda fadhiya inay codkooda iigu deeqaan anigoo hiigsanaya in aan soo kordhin doono waayo aragnimo iyo hofnaan iyo kafaa'iidaysi ugu yaraanna aan soo jiidi doono dadkeeni u hayaamay qurbaha oo ay ogaan doonaan inay ka qaban karaan waddankooda wax badan dibna ay ugu soo laaban karaan inta joogtana aan ku dhiirigelin karo in ay mar kale u istaagaan xilalka ama ay shaqooyin qabtaan ama ay maaragtaay ay sameeyaan dabcan cvgayga oo ilaa waxbarashadeeda heer jaamacadeed ay tahay shaqooyin badanna aan soo qabtay oo ay ka mid tahay wasaaradda warfaafinta ee ugu dambeysay waxaad ka dheehan doontaan feelasha hortiina yaalla xildhibaano iyo dhammaan martidaba mar kale waxaan idinka codsanayaa codkiina inaad ma siisaan ood igu aamintaan invitationkaas xaqiiqatiin waxyaabaha aan ugu dhiiraday in aan baarlamaankan ku soo biiro waxaa ka mid ah baahida jirta ee xaqiiqatan aan laga tillaabsan karin ee aan indhaha laga qarsan karin ee u baahan in xoog iyo awood iyo tabar iyo maskax iyo caqli la hordhigo een lagana faa'iideeyo haddii ilaah yidhaahdo waxaan xilkan guddoomiyaha labaad isugu soo sharaxay oo aan ka dhisi doono eh, ka dhisan eh, dowlad goboleedka galmudug een in aan tayeyno baarlamaankeenna oon ka ilaalino inay iskhilaafaan ama isqabqabsadaan ama se ra'yi kala duwan ay yimaadaan ama danaheena gaarka ah ay naga khasaaraan si dadkeena beled iyo baadiyo jira aysan u baahan isqabqabsigeena waxyaabaha ugu horeeyay ku jirtay Een, midda kale oo aan ugu taaganahay xilkan ayaa waxay tahay haweenka soomaaliyeed sidaad ogtihiin waxay naga soo bixiyeen dhibaato aad iyo aad u tiro badan wadankii markuu burburay kulligiin waa ogtihiin waxaa lagu fakaday haweenka soomaaliyeed haddii ay miiska ka maqan yihiin waxaan u malaynayaa inay kaalin xoog la maqan tahay gabdhaha kalena waxaan ku dhiirinayaa inay markooda iyaguna ay soo tartamaan waxaan marka halkaas ee, gabdhaha galmudug dega ee ka soo jeeda u ballan qaadayaa mid walba in fadhigeeda loogu imaado oo loo adeego oo xildhibaanka iyada u matala kursigeeda uu in aan kala shaqeeyo inuu si toosa ugu tago oo uu gaarsiiyo gacantiisa sharciguna uu u tago haddii ilaahay yidhaahdo dhallinyaradana waxaan ka ballan qaadaynaa inaan la shaqayno dhallinyaro kasta oo halkan baarlamaanka ku jirta oo kursi ku fadhida dhallinyarada ay matasho ee deegaan ahaan ay matasho in aan gacan ku siino inay ka shaqeeyaan siday usoo horumarin lahaayeen beled iyo baadiyo Een, dabcan sharciga markii la adkeeyo oo la dhiso oo meel walba oo degaan walba la tago lasoo dhiso markaas waxay noqonaysaa dad midaysan oo wada dhismay Een, waxaa kale oo maaragtay aan ugu sharaxanahay xilkan oo ugu taaganahay baahiyaha jira oo aada wada ogtihiin Een, waxaan ballan qaadayaa in aan si dhow idinla shaqeeyo xildhibaano oon idinka warqabo xafiiska ama meesha aan anigu aan fadhiyana aysan marti ka noqonin xildhibaanada halkan fadhiya waxaa kaleeto waan idinka ballan qaadayaa ee, in aan maxaa la yidhaahdaa sharciga sharciga markii la dejinayo aan ku darno qoondooyinkiina iyo xaquuqda aad leedihiin wax kastoo aad u baahantihiinna oo fiican oo dalka u fiicanna inaan idinkala shaqeeyo waxaan ballan qaadayaa inaan si daacada ugu shaqeeyo oon dastuurka galmudug u yaalla iyo xeerkiisa aanan ka tallaabsanin wax xadgudubana aanan u geysanin haddii ilaahay ka raalli noqdo waxaan si gooniya uga shaqayn doonaa haddii ilaahay yidhaahdo oo ishaydu ay qaban doontaa haweenka dhallinyarada duqowda iyo dhammaan dadka baahiyaha gaarka ah qabo iyo dadka danyarta ah idinkana waan idinku caawin doonaa inaad ka shaqaysaan cid kasta oo melafkaas keenta guddoonka waxaan ka codsan doonaa ama ku riixi doonaa in si deg deg ah wax loola qabto Ee, waxaan ka shaqayn doonaa haddii ilaahay yidhaahdo sharcigu inuu noqdo mid lama dhaafaan ah oo ugu horeyn guddoomiyaheenna iyo aniga iyo madaxweynaha iyo dhammaantiin inuuna qabto kadibna uu shacabka qabto waxaan ka shaqayn doonaa cid walba oo amniga ka shaqaynaysa inaan garab siiyo sharciga ayagu ay fulin lahaayeenna aan samayno waxaan kaloo ka shaqayn doonaa haddii aad igu aamintaan kursigan idinkoo qof walba uu u malayn doono kursigan inuu asaga ku fadhiyo inuu hubiyo ammaanka waddankan iyo dadka dariska nala ahba waxaan xiriir dhow la samayn doonaa xildhibaan xildhibaanada dowladda dhexe iyo dowladda laftirkeeda galmudug intii loogu talagalana waxaan isku dayi doonaa inuu qof walba fadhigiisa ugu soo gaaro aan idinkalana shaqeeyo sidii aan halkaas ku gaari lahayn waxaan kaloo idinkala shaqayn doonaa haddii ilaahay yidhaahdo kursigan marka aan ku soo fadhiisto in aan tagno gobollada deegaanada aan ku leenahay baadiyahooda oo aan dadkaas waxa ay baahiyaha gaarka ay qabaan aan la fulin haddii ilaahay yidhaahdo waxaan ka shaqayn doonaa dunida inta nagu soo jeeda ama deeqbixiyayaasha ama cid walba oo danaynayso in aan tusno weji fiican ama positive sida aad u taqaanaan ee horumarna inaan muujino ayaan ka shaqayn doonaa gabdhaha ku jira baarlamaankan waxaan ka codsanayaa si gooniya inay kursigaas ugu codeeyaan gabarnimo oo aysan fiirin maantay in ay tahay gabar oo faadimo la yidhahdaa boos karabta laakiin gabdhaha galmudug dal iyo dibad meelay joogaan kursigan iyagaa iskale inaad u heelisaanaan si gooni idinla dardaarmaya ee ta kale dhallinyarada kama tegi doono odayaasha sidoo kaleeto qof kasta meeqaankiisaan ku qadarinayaa musharaxiinta waxaan leeyahay waa mahadsantihiin inaad isku soo sharaxdeen xilkaas waa loo baahan yahay in la ismaamulo khudbadihiina markaan dhegaystana aad ayay u fiicnaayeen allah idin sharfo ee dabcan xildhibaanada ay u ooli doontaa guddoonkana waxaan leeyahay waa mahadsan tahay shaqada aad qabateen ee marka ugu dambayso anigoo daqiiqaduhu igu yaryihiin waxaan ka faa'iidaysan doonaa haddii ilaa yidhaahdo ee warbaahinta lifeka loogu jiro dadka reer galmudug meel walbo aad joogtaan haddaad waddanka dhex joogtaan iyo haddaad maqan tihiinba waxaan idinka codsanayaa galmudug inaad u hiilisaan oo la shaqaysaan baarlamaankan cusub oo u badan dhallinyaro firfircoon waxna qaban doonta ee marka ugu dambaysana xildhibaanada waxaan si toosa idiin weydiisanayaa codkiina si aan wada jir horumar u gaarno asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
bystar business center xarunta ganacsiga ee bystar aaladow casriga ahoo dhakashal adeegadow isinshow elektronigu askunshola stationary intaas meerilanka seedowna xarunta ganacsiga ee bystar owil carwadiyo arlaadon baydhow ulbaawadiela kabalaga electronic stationary laka aragyo bystar business center ee ilaa izad electronic helsheewo stationary agabka hafiisyoon dheerin ashadanta iyo afuufa male agab shahaano aabaga galow bystar business xarunta ganacsiga ee bystar argu bariime ow bulshooda aan bogday walla baaldhakawma leh be ragaysnamay ka deero bystar business center electronic enwel adag malayasa australia iyo jabaan warshadoogi elektronikada suubiyaayan eniyo kula taladaayan arwa bystar agabka stationariga oo irbadoon kumoganayna arwada lanka seedow bystar business center nadar walba mobel nicle ilaa iyo nay galasi awshay baakadiyo ka jaraano bariime eh oo weliba jumli tafa by Star Business Center.
qaybogidamba barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo akhyaara isla deernay xildhibaano ku tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ku sugan magaalada dhuusamareeb ee maamul goboleedka galmudug iyo waliba yona geega eedun ku hadlinga doorashooyinka maamul goboleedkaasi galmudug iyo ona hadala dardaaran injeedeen xildhibaanada baarlamaanka lamaad ee maamul goboleedka galmudug saas haatan waliba iyo walxumaato ka tilmaamena in qof xildhibaan ahayna lakadara guddiga doorashada guddoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka galmudug iyo ku-xigeenadiisa waana saas haatan qofkaas ku madax bannaan xildhibaanada lakuweela xogeeyaha guddigaas xildhibaanada dhaliile iyo dardaaranka injeediya xildhibaanada baarlamaanka lamaad galmudug weliba ku mid ahaa xildhibaan fiqi oo ku mid ah xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo inta badan dhaliilo siyaasadda mas-uuliyiintanka sare ee dowladda soomaaliya iyo saashaatow xildhibaan zakariya oo siina baarlamaanka federaalk ku mid ah welina ku mid ahaya hadaladii oo xildhibaanada maamulka maamul goboleedka galmudug iyo dhammaan mas-uuliyiinta kale guddoomiyaha degmada iyo gobolka dhammaan dhallinyarada aqoon-yahanada cuqaasha salaadiinta dhammaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu awalan waxaan hambalyeynayaa musharaxa madaxweynaha anoo mar labaad ugu hambalyeynaya sida kalsoonida leh oo uu isu soo sharaxay murashaxiinsoo kusoo biiray murashaxiinta xorta ah oo galabtayna madal ku dhawaaqay la yidhaahdo murashaxiinta xorta ah oo iyagu iskooda isku soo taagay kuna soo kuna soo talagalay inay deegaankooda iyo dadkooda ay ma garanaysaa siday u hoggaamin lahaayeen ay ay u istaagaan run ahaantii galmudug waa deegaan aada muhiim uga ah soomaaliya ku taalla bartamaha soomaaliya nabadgelyadeeda iyo horumarkeeduna ay saamaynayso soomaaliya inteeda kale reer galmudug marka mas-uuliyaddoodii ciddii mateli lahayd waxay u dhiibteen codkoodii xildhibaanada baarlamaanka labaad ee galmudug waxaa saaran mas-uuliyad gaara xildhibaanku inta uu kursiga raadinayo duruufo badan ayaa ku hareeraysan oo qabiil leh oo mas-uuliyiin leh oo maaragtay siyaasiyiin leh laakiin maalinka loo dhaariyo waxa uu qaaday mas-uuliyaddii deegaankaasoo dhan duufihii uu ku- uu maaragtay uu soo maro dhanna waa uu ka soo gudbay subaxaasa waxaa laga rabaa inuu isweydiiyo hawsha laga rabo hawsha laga rabay ma ahayn wixii lasoo maray oo dhan waxay ahayd een, amkaaniyaadkii lagu gaari lahaa positionkaas waxaa laga rabaa marka in la qiimeeyo deegaanka galmudug galmudug waa meel dhibaato badan ay ka dhacday colaado ay raa- ay ragaadisay qofka loo dooranaya waa inuu yahay qof aan taariikh colaadeed lahayn waa inuu yahay qof aqoon u leh deegaanka galmudug waxyaabaha ay u baahan tahay gaarsiin kara waa inuu ahaadaa galmudug sidaan ognahay dhulkeeda iyo baddeeda iyo deegaankeeda waa deegaanka ugu qanisan soomaaliya waxay u baahan tahay aqoontii iyo fahamkii looga faa'idays- looga faa'iideyn lahaa ummadda reer galmudug iyo soomaaliya inteeda kale marka waxay u baahan tahay xildhibaanada ayaan waqtidaarin kuli u wadaa in murashaxiinta ay ku kala doortaan duruufaha galmudug ay u baahan tahay oo amni leh oo dhaqaalo leh oo horumar leh yaa gaarsiin kara marka aad sanduuqa kor taagan tahay adiga ilaahay baa isog taasaasaan leeyahay midda kale guddoomiyaha ku-meel gaarka ah ee ee xildhibaanada baarlamaanka labaad ee galmudug waxaan rabaa inaan fadhiin halkan uga diro baarlamaanku waxay rabaan inay jimcaha codeeyaan oo ay tahay maalin islaam oo farxadeed aan ku habboonay maalin shaqo Een, tan labaad haddana xildhibaanadii aqoonsi ma leh maxaa lagu kala sheegi doonaa ma booliiskaa kala caddaynaya xildhibaankan inuu yahay xildhibaan hebel hebel haddaan kaarkii loo samayn kumeelgaarka ahaa muxuu ku codayn doonaa laanta koalishinka taagan taas waa waxaan marka soo jeedinaynaa in arrintaasi waxay keeni kartaa khalkhal waxaan guddoomiyaha kumeel gaarka wuxuu xaq u leeyahay inuu xildhibaanada u sameeyo kaar kumeel gaara oo hal bila kaarka rasmigaana saxiixeeda waxaa yeelanaya guddoomiyaha ay doortaan si marka ay wixii xalaal u noqdaan oo ma garanaysaa cidda la dooranayo ay sax u noqoto waa laga maarmaan xildhibaanada in aqoonsigooda la sameeyo xildhibaanka mar haddii la dhaariyo xilkiisa waxa uu ku waayi karo waxay ku caddahay dastuurka maamul goboleedka galmudug iyo midka kumeel gaarka murashaxibil dooro iyo xagga ha istaagin ninna xilka ugama qaadi karo waxaad ogaataan subax loo dhaariyey laga bilaabo waxa uu xilkiisa ku waayi kara sharuucday ku cadda cid waxaad ku dirkataani ma jirto xasaanadaada inaa fahamtaa la rabaa inaa ilaalisaa lagaa rabaa shacabka galmudug oo dhan mas-uulintooda aan saaran marka xildhibaanada waktigoodii shirarka maalaayacniga lagu mashquulinayo oo la leeyahay loo diidaya inay fakeraan waxaan rabaa idiin sheedo islaamaanahay qofka xaakimka ah ee maxkamadda taagan hadduu laba qof kala xukminayo hadduu qof- xaakimku inta ijtihaado uu u dadaalo si daacada u dadaalo xukunkiina meel khaldan uu ku dhufto hal ajaru leeh hadduu waafaqan laba ajaru leeh laakiin hadduusan ka fikirin oo uu yidhaahdo aniga sidaan ii dheh uu ku shaqeeyo xitaa hadduu waafaqo waa dembiile marka waxaa laydinka rabaa inaad murashaxiinta qiimaysaan oo wada aragtaan oo magaranaysa anaa ku soo saaray iyo anaa kugu abaal leh wax la yidhahdo ma jirto mar haddii lagu dhaariyo waxa weeye mas-uulaad ah taas xildhibaanada saasaan leeyahay deegal mudana waxaan u rajaynayaa guul musharaxana waa u hambalyaynayaa wuxuu ka mid yahay dadka mudan oo magaranaysaa la kala dooranaayo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wax qoraysa oo ka imaanaysa wasaaradda arrimaha gudaha guddi baarlamaan in qof aan ka tirsanayn baarlamaanka uu dhex fadhiisto xaaraan waayo wax baarlamaanada adduunka ka dhici karana maaha haddii ay idiin geystay xishood ama idiin geystay xoogaa maaragtay indhasaabasho amaba aqoon aqoon darraba arrintaasi waa qalad qalad baarlamaanka xurmadiisa laga gelayo waayo baarlamaanku xurm buu leeyahay xildhibaankuna xasaanad buu leeyahay intaa hadda hartay qodobkaasna meesha ha laga tiro haddiina wax qoran karinna qof wax qori kara ha la keeno shan iyo toban qof in laga waayo qof xog ay noqota suurtagal maaha in shan iyo toban xildhibaan laga waayo qof xoghayn noqon karta dhexdooda oo xoghayn ay dibadda uga baahdaan oo ninkii xoghaynta isku qoray markii hore guddigii hore ee farsamada xoghaynta nin baa isku qoray isla asagiiba haddana wuxuu isku qoray inuu guddigan xoghayn uu yahay kii hore waaba suurtagalba waayo xildhibaanna ma ahayn laakiin kan suurtagal maaha annagoo xildhibaanadii federaalka ah ama dad aqoon-yahanoo wax bartaya oo galmudug intaasoo aqoon-yahan ku jiro kuma sheekayn karno namana qabato maamulka cusub oo galmudugna ma qabato in baarlamaanka guddigiisii xubin aan ka tirsanayn oo baarlamaanka ka tirsanayn inuu dhex fadhiyo waxaan dalbanaynaa galabtana la dalbaday xubintaas inay isku xishooto lafteedu oo isaga baxdo haddaysan xitaa iska bixin karin nimankaan hadday xishoon weydana waa sheeg sheegaynaa intay intay ka xishooto oo intaas annaga lafteenaan aamusayn waxaan kaloo ku baaqayaa oo baaqayga raacsanaya aniga murashaxiinta galmudug oo dharraga aqaano waaye runtii qofka aan hadda hadalkayga si gaarana ula jeeda ma jiro waa rag saaxiibadaya waa rag wada ehela laakiin waxaan leeyahay ka labiskayni yaalle hadda ilaa hadda waxaa la sheegayaa in xildhibaanadii oo doorashadii ay ka dhiman tahay wakti kooban in xildhibaanadii loo diidan yahay waaba la yaabay xildhibaan la diidaya isaga laftarkiisu wuxuu yahay in xildhibaanadii loo diidan yahay inay soo bambaxaan oo dhegaystaan aragtida dadka musharaxiinta say ugu kala qiyaas qaataan cidda ay dooranayaan laakiin suurtagal maaha qof maxbuusa in xildhibaan la yidhahdo maxbuus xildhibaan ma noqon karo hadday u baahan yihiin in la xoreeyana dee waa xorayn karnaa annaga waa soo bixin karnaa beelahoodiina waxaan ugu yeeraynaa ee odayaashu waa fadhiyaan adeerayaal oo xildhibaanada qorteen qaar baad maxbuusiin ee ka soo saara xabsiga
guud ahaan akhyaari barnaamijkan kulanku warbaahinta warsan intaa ka afmeeraan barnaamijkan oo maleelaya sina dareersiyaay waan xasin saare dhinaca sanaadan waliba gacan weyn ku jeysada ayudaayka bilaal hilaal sheekh shuceeb markale intii ku kulmi doonan waliba sinkugu tabaane sidaasi ammaan allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu